bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dadkana dhegaysanaya oo kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka ugu waaweyna waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo ballaaran saaka ka wada deegaano ka tirsan gobolka hiiraan agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo kulan looga hadlayay cabashooyinka la xiriira qaadashada baasaboorka la qaatay qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka sacuudiga soomaaliya oo ka qaybgelaysa shir looga hadlayo taageerada wadamada midooda afrika waa taageerada wadamada midooda yurub ay siiyaan afrika roobab ay dadka iyo dunyada ay ku diirsadeen oo ka da-ay qeybo ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka masar oo bulshooyin kale ee ku nool dalkaas usoo bandhigay dhaqanka wanaagsan ee soomaaliya wiil soomaaliyeed oo u tartamaya mid ka mid a kuraasta xildhibaanada heer gobol ee dalka kanada wararka ugu waaweyna waxaa ka mid ah booliiska dalka faransiiska oo toogasho ku dilay nin lala xiriirinayo inuu ka tirsan yahay maleeshiyaadka argagixisada
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirnu walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan waa afariyo labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun iyo siddeed iyo toban kusoo dhowaada warkiyo fidsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo saaka ka wada qeybo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waryahayga ibraahim geedi oo ku sugan gobolka hiiraan sidoo kalena arrimahan howlgallada wax badan kala socda ayaa goordhow inooga warramay
waad mahadsan tahay ciidamada xooga qeybta guutada shanaad ee gobolka hiiraan ayaa waxay howlgallo kala duwan ka wadaan deegaano badan oo ka tirsan gobolkan hiiraan sida deegaano hoos yimaado degmada naxaas gobolkan hiiraan iyo weliba deegaano hoos yimaado magaalada kala duwan ee xarunta gobolkan hiiraan howlgalkan waxa weya sidii markaasi maladiisa al-shabaab looga shaqeyn lahaa deegaanada markaas faraqutuska ay kaga sugan yihiin gobolka howlgalkan waxaa hogaaminaya gudoomiyaha gobolka oo markaas ciidamada la socday weliba taliyaha ciidanka ee gobolka marka ujeedka waxaa si maleeshiya al-shabaab looga safeynaa gobolka inkastoo weli aysan bilaabaninba howlgalkii guud oo weli maxaa rajeynaya in dhowaan gobolka si toos ugu bilowda maleeshiya al-shabaab looga safeynayo laakiin howlgalada saraakiishu ay sheegeenba howlgalada muhiimadu ay tahay sida maleeshiya al-shabaab markaasi aysan isku aruursan deegaano ka tirsan gobolkan hiiraan waxyaabaha markaasi ciidamada heelan iyo saraakiishu markaasi lagu beegsanayo ciidamada ay doonayaan in maleeshiya markaasi u kala eriyaan
waa mahadsantaha ibraahim geedi warar dheeraada oo ku saabsan howlgalladaas iyo waraysiyo kala duwan waxaad ku maqli doontaan dhegeystayaal qaybaheena dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka ha yeeshee markaan agaasimaha guuda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda soomaaliya ayaa kulan la xiriira cabashooyinka qaadashada baasaboorka la qaatay qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka sacuudiga cali jaamac cilmi cali kuus ayaa warkan ka soo diray sacuudiga wafdigii uu hogaaminaya agaasimaha guud ee socdaalka iyo jinsadaha dalka soomaaliya korneyl maxamed aalan jimcaali kofi ee uu ka mid yahay agaasimaha waada xiriirka dibadda ee socdaalka iyo jinsadaha mudane cabdiraxmaan maxamed cali caadle oo ay weli u socoto booqashadii shaqo ay ku joogeen dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xarunta qunsuliyadda guud ee soomaaliya ee magaalada jidda kula kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka sacuudi arabiya si uu uga dhagaysto arrimaha ay ka cabanayaan ee la xiriira socdaalka iyo bixinta baasaboorka haddaba waxaa ugu horreyntii kulankaasi erayo isugu jira soo dhoweyn iyo ahmiyadda xog waraysiga jaaliyadda iyo mas-uuliyiinta sare ee socdaalka iyo jinsadaha soomaaliya soo jeediyey kusimaha qunsulka guud ee soomaaliya u fadhiya magaalada jidda mudane axmed maxamuud diiriye macruuf
taliyaha immigrationka maxamed aadan jimcaale safarkiisa uu nagu soo gaaray aadan uga mahad celinaynaa sidoo kale jenaraal xijaar wakiilka wasaaradda gaashaandhigga ee sacuudiga u fadhiya soomaaliya dadweynihiina sharafada kulligiin waa mahadsantihiin bahda warbaahinta inta badan waxaan siinaynaa mowduuca taliyaha iyo shacabka annaga iyo taliyuhu shalay baan aad isku waraysannay waa isxuuraansanay wixii cabasho ah wixii talooyin ah waa kala qaadannay fursaddu maanta waa shacabka iyo taliyaha inta badanna weliba taliyaha oo xog baarsi badan sameeyey muddana xilkan hayay wax badanna ka soo qabtay shaqadan ayaan marka hore ka dhegaysanaynaa haddaba intaasi kadib ayaa waxaa agaasimaha guud ee socdaalka iyo jinsadaha ee dalka soomaaliya korneel maxamed aadan jimcaali kofi oo wakhti dheer siiyey dhegaysiga arrimaha cabashooyinka jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya ee la xiriira socdaalka iyo bixinta baasaboorka ayaa sharaxaad weyn ka bixiyey in booqashada shaqo ee isaga wafdigiisu ay ku yimaadeen dalka sacuudi arabiya ay tahay sidii ay xogogaal ugu noqon lahaayeen cabashooyinka ka jira dhinaca socdaalka iyo bixinta baasaboorka iyo sidii wax looga qaban lahaa in aan ogaano xaaladaha la xiriira dhinaca socdaalka iyo arrimaha la xiriira baasboorka ee halkan ku haysta bulshada soomaaliyeed ee ku nool inaan caawinno dadkaas una fududayno inay adeegaasi sida ugu habboon ay ku helaan waxaa jiro sharci lagu bixiyo baasboorka waxaa jira sharci socdaal uu leeyahay dalku waxaa jiro shuruudo iyo habraacyo iyadoo waxaasoo dhan la ilaalinaya haddana dadka soomaaliyeed ee bannaanka ku nool ee dibadaha ku nool sidii aan ku gaarsiin lahayn sida ugu fudud ayaan muddo dheer laga soo shaqaynayay cali jaamac cilmi cali kuhus warbaahinta qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
waa mahadsantaha cali dowladda soomaaliya ayaa ka qaybgelaysa shirka wadamada badaha leh ee afrika iyo sidoo kale midooda yurub ay isugu imaanayaan shirkaas oo looga hadlaya sidii loosii loo sii kordhin lahaa taageerada midooda yurub oo siiya wadamadaas afrika ka tirsan waryahayga cali axmed sheekh ayaa warkan inoo faahfaahinaya dalalkan la yidhaahdo a c b loona soo gaabiyo magacooda la yidhaahdo african caribbian pacific waxa uu ka dhacay dalka jabuuti ujeedka shirka waxa uu ahaa taageerada midooda yurub oo siiyo dalalkaas qaabka kor loogu qaadin karo waxaa soomaaliya uga qayb galay shirkaas safiirka soomaaliya u qaabilsan midooda yurub cali siciid fiqi waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha sida gaarka looga hadlayo iyo muhiimadda uu leeyahay shirka isagoo la hadlay idaacadda v o eda
dood dheer ayaa labadan beri socotay doodaas waxaa kasoo baxay go-aano go-aanadii ayaa hadda maaragtay golaha wasiirada ay ka doodayaan maadaama wasiirkeen uusan imaan meesha anaa u fadhiyey marka waxyaabaha laga doodaya waxaa ka mid ah xiriirka maaragtay euda iyo maaragtay iyo wadamadan a c p da kadibna maaragtay si markaa nin walba qolo walba u aragto meelaha ay ka fiican tahay meelaha ay ka liidatay recommendation ayaa soo baxay marka ani fikirkayga wuxuu ahaa fikir maaragtay sida a c p da iyo mataqaanay wada shaqeynta european union iyo wadamada afrika oo dhan wuxuu ku salaysan yahay heshiis oo dhexmaray a c b da iyo mataqaana iyo yurub sanadka labada kun oo magaalada cotonou ku dhexmaray kaa oo hadda oo dhici doona sanadka markii la gaaro labada kun iyo labaatan soomaaliya shirarkan noocan ma aha shirkan kan oo kale naawgahaa kan oo national authorizing kan oo kale markii ugu horreysa waay laakiin soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha soo abaabulay ee soo as-aasay asaasiyaasha oo a c b da ay ka mid tahay maaragta
safiir cali fiqi waxaa dhanka kale uu ka hadlay halka ay marayso dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka libiya iyo qaabka dalkooda dib loogu soo celinayo taas oo bilihii lasoo dhaafay taas oo bilihii lasoo dhaafayba si weyn looga shaqaynayay
runtii arintaa waa anagoo fulinayn amarka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya halkaas ayaanu tagnay libiya sidaa ka warqabtid dhallinyaro fara badan oo ku dhibaataysan ayaa meesha kusoo aragnay inta doonaysa inay soo noqoto waa soo celinay inta kalena hadda waan ku dhex jirnaa laakiin mashruucaas mashruuc hadda dhammaanay maa waqti badan buu qaadan doona hadduu ilaa yidhaahdo howshaasna maaragta howl aan ka seexanayna maha soomaaliya meel kastoo ay joogto ku dhibaataysan tahay waa amarka madaxweynaha in wadanka lagu soo celiyey marka intaas waa way naga go-an tahay ka aan ku qancin weyno waxay ku candacoonayaan oo ay leeyihiin maaragtay annaga lacag badan ayaa naga soo tagtay hadafkii aan laheenna ma gaarin marka waalidka weji aan kula noqonno ma leh hantida keliya ay haysteen ayay noo iibiyeen sidaas darteed raja ayaa nagu jirto waxaan rabnaa inaan mataqaanaa aanaga rajadeena ilaa aan ka gaarayn inaanan soo noqonin taana waxaa runtii maaragtay sii adkeeyey oo fikirkaa kusii adkeeyey hay-adaha qaarkood oo samafalka ah oo dadka ka dhaadhiciya ina maaragtay ay jirto fursad dib dejin ah oo yurub ah sidaas darteed dadkaas sidaas ayay ku maqan yihiin
shirkan ayaa waxa uu ka dhacay caasimadda dalka jabuuti ee jabuuti waxaana uu socday muddo saddex maalin ah iyadoona ay ka qaybgaleen madax sare oo ka socday dalalka midooda yurub iyo sidoo kale kuwa dalalka afrika gaar ahaan kuwa xeebaha iyo badaha leh
waa mahadsantaha cali wiil soomaaliyeed ayaa ka qayb galaya doorashada xildhibaanada heer gobol ee dalka canada doorashadan oo ka dhacaysa gobolka la yidhaahdo ontaria ee dalka canada ayaa qabsoomi doonta mar dhow iyadoo dad badan ay ka qayb galayaan kuraasta qaar ayaa waxaa u taagan soomaali waxaana haatan soomaalida kuraasta u taagan ka mid ah faysal xasan oo ka mid ah soomaalida ku nool wadankaasi canada horey wuxuu ugu tartamay xildhibaan heer federaal ee dalka canada ha yeeshee waa laga guuleystay xisbiga n b d ayaa faysal xasan usoo doortay inuu u tartamo kursiga xaafadda south quweston la yiraahdo halkaas oo soomaalidu ay aada ugu badan tahay faysal xasan ayaa wuxuu rajo ka qabaa inuu ku guuleysto kursigaas oo haatan ku tartamayo maadaama dadka ugu badan ee halkaas ka codeynaya ay yihiin soomaali iyo weliba dad kale oo soogalooti ah oo degan wadankaasi canada dhaqdhaqaaqa soomaalida xagga siyaasadda ee wadanka canada ayaa haatan ah mid aada u sarreeya roobab dadkii duunyada ku diirsadeen ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka da-een qeybo ka mid a gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya cabdirasaaq maxamed axmed ayaa goordhow arrimahaasi nooga soo waramay waa mahadsan tahay iyadoo qeybo kamid ah gobolada dalka soomaaliya ay ka codteen roobabkii guda ayaa waxaa gobolka mudug degeeno ka tirsan iyaguna ka dhaya roobabkaasi oo ahaa kuwo lagu diirsaday waxaana inka badan roobabkani deegaanada ay ka daeen kamid ah deegaanada dhaca dhinaca bariga gobolka mudug iyo dhinaca waqooyi bari gobolka mudug deegaanada dacadweyne wisil ceeldhibir iyo kuwo kale oo kamid a deegaanada ku yaala dhanka bari ayaa roobabkaas ahaayeen kuwo si weyn loogu diirsaday iyadoo dadku ay bahi weyn u qabeen sidoo kale deegaanada dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug sidoo kale iyagoo roobabkaas oo ka horteen shalay mar aan safar reer ku tageen meel qiyaasaad u jirta magaalada gaalkacyo ilaa toddobaatan iyo shan kilomitir islamarkaana aan tagay deegaan lagu magacaabo bandarteen waxaa inta udhexta magaalada gaalkacyo iyo deegaankaasi bandarteen oo isku jira toddobaatan iyo shan kilomitr dhinaca waqooyi barina kaga dagan magaalada gaalkacyo uu ahaa roobkaasi mid gebi ahaanba ka daay walow deegaanada qaarkood ay roobkaasi kala badaayeen marka axmada rabi ama roobkani guda waxa ay inta badan haatan ka daeen deegaanada gobolka mudug gaar ahaan deegaanada dhaca waqooyiga bariga iyo dhanka waqooyi bari gobolka mudug deegaanada ku teersan dhinaca waqooyi bari waa deegaana yaryar sida elfarax gendi carfuud deegaan layaado bandarseed iyo deegaano kale oo ka dhaca dhinaca waqooyi bari gobolka mudug ay ku dheen roobabkaasi walo roobka xoogiisa uu ku dhacay deegaano lagu magacaabo elfarax gendi oo isagu dhinaca waqooyi bari magaalada gaalkacyo kaga dagan ilaa iyo toban iyo shan kilomitr sidoo kaleeta roobabkan waxaa iyaguna ka daen deegaanada wisil dacadweyne obyo ilaa iyo xaradheere sida ay sheegayaan dadka deegaanku marka roobabkani waxa ay roobaa marka walow deegaanada qaarkood roobabku ay ku kala badnaayeen
waa mahadsantaha cabdirasaaq ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata waddanka masar ayaa bulshooyin kale ee ku nool dalka usoo bandhigay dhaqanka wanaagsan ee soomaaliya kadib tartan dhaqameed lagu qabtay dalkaasi masar mawliid xasan cabdi ayaa warkan ka soo diray magaalada kaahira calanka soomaaliya waxa uu ka babanayaa fagaaro lagu soo bandhigay dhaqamo kala duwan kuwa oo ah dhaqamada waddamada ay ardayda ka joogaan masar toddobaadkan waxaa masar kusoo gebagaboobay xaflado lagu soo bandhigayay barnaamijka dhaqanka oo lagu qabtay jaamacadaha sitaag toobar iyo kaahira waxaana kasoo qayb galay dhowr iyo labaatan dal soomaaliyana waxa ay qayb ka ahayd dalalkii kasoo qayb galay munaasabadda waxaa goobjoog ahaa safiiro kala duwan oo dalalkooda ka socda waxaana ka mid ahaa safiirka soomaaliya mudane cabdiqani maxamed wacays iyo u qaybsamaha waxbarashada mudane maxamuud gowgowle ardayda soomaaliyeed ee dalkooda ku matalayay fagaaraha ayaa soo bandhigay alaabaha ay sida aadka u isticmaalaan dadka degan miyiga sida hoyga xoolaha cunto karsashada iyo dharka la xirto waxaana intaa dheer oo ay masraxa ku soo bandhigeen ciyaaraha u gaarka ah soomaalida ee jaandheerta iyo dhaantada qaar ka mid ah ardaydii soomaaliyeed ee kasoo qayb galay munaasabadda oo aan waraystay ayaa iiga warbixiyey sida ay ardayda kale ee ajaanibta u bareen dhaqanka soomaaliya ajaanib badan noo soo booqatay barnaamijka mumkin dadka yacni markaan thaqaafad soo bandhignay aad ay u heleen yani ma moodeen soomaali thaqaafada soomaalida ma lahayn xaaladda la jooga inay saa u soo bandhigi karaan wax walba oo daruuriyaadkaa soo bandhignay cuntadii een, haddaan coodkicii aan naqaanay hilibkii kalaankalkii beerkii canjeeradii malawaxii iyo sambuuskii mashmashkii buskudkii xalwadii soortii cambuuladii kulli wixii markaa mumkin oo daruuriyaad hilibkii waslaadkii nooc walbaa soo bandhignay maasha allah een, aad ay uga heleen xataa shaahi waa soo bandhignay ee, qaxwadii waa soo bandhignay aad ay uga heleen way soo dhoweeyeen Ee, maanta anaga haddaad nahay soomaalida ku dhaqan dalka masar yacni ama ardayda soomaaliyeed shucuurteena ma la soo koobi karo waxaa isku daynay ama waxaan sameynay inaan soo bandhigno dhaqankeena soomaaliyeed ayadoo ay nala tartamayeen yacni dowlado waaweyn oo n- xagga awood iyo xag kastaba nooga weyn laakiin waxaa noo noo caddaatay in dhaqankeena soomaaliyeed ama waxa uu leenahay ee, caado inay wax walba ka weyn tahay sharafta ummadda soomaaliyeed ama sharafta oo dhaqankeenana ay- aysan la mid ahayn sharafaha wadamo ka- badan run ahaantii markaan meesha imaanay ama markaan waxayna soo bandhignay waxaa noqonay yacni dadka ugu badan ama dadka oo ee, dhaqankooda aad loo xiisaynaayo oo saa'id saxmaday meesha u noqotay marka waxaad dareemi kartaan wax
mawlid xasan cabdi mawlid muha warbaahinta qaranka qaahira
waa mahadsantaha mawliid ugu dambeyntiina booliiska faransiiska ayaa dilay nin lala xiriirinayo inuu ka tirsan yahay kooxaha argagixisada ah booliiska ayaa dilkan u geystay ninkan oo looga shakisan yahay inuu saddex qof horey toogasho ugu dilay koonfurta dalka faransiiska ninkan oo hubeysan ayaa afduubtay gaari kadibna waxa uu ula dhaqaaqay subermarket ku yaala magaalada trespets ninkan ayaa lagu sheegay da-diisa inuu yahay lix iyo labaatan jir waxaana sidoo kale uu sheegay inuu ka tirsan yahay kooxaha la magac baxay dowladda islaamiga ah waxaa la rumaysan yahay inuu saddex meelood ku dilay kuna dhaawacay dad kala duwan waxaa sidoo kale la sheegayaa inuu ku hubeysnaa qoray sidoo kalena uu ku qaylinayay in la sii daayo saalax cabdisalaam oo looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii saddex iyo tobankii novembar laba kun iyo shan iyo toban ka dhacay magaalada baris kaas oo ay ku dhinteen boqol iyo soddon qofood warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa dhegeystayaasha warkeena hooseega waxay dib kaga daalcan karaan boggaan internet ku leenahay ee radio muqdisho dot net